Ilaa iyo soddon arday oo baratay cilmiga kombiyuutarka iyo caafimaadka ayaa u fadhiistay imtixaankooda kama dambayska ah ee machadka rajo ee magaalada Tony Jawhar. Macallin Cabdifataax Cali Cusmaan oo ka mid ah barayaasha machadka ayaa nooga warbixiyay qaabka uu u dhacay imtixaanka. Qaar ka mid ah ardayda imtixaanka u fadhiistay ayaa Radio Isnaa'i kaga warmay natiijada ay ka rajeynayaan inay ka keenaan imtixaankani.
Magacaygu waa Axmed Maxamed Muuse oo ka mid ah ardayda wax ka barato machadka rajo. Maantana waxaan u fadhiisanayaa imtixaankii ugu dambeeyay oo semi final ah ahaa. Dhowr jeer ayaan iskoolka soo dhiganayay. Muddo ilaa iyo shan bilood ayaan soo dhiganayay. Marka buuggii ugu dambeeyay ayaa maanta imtixaan ayaan ku galnay.
Maxaa ka baranaysay iskuulka?
Waxaan ka baranayay kuliyadda kombiyuutarka ayaan ka baranayay. Walahi markaan kusoo biirayay wax aan kombiyuutar aan ka fahansanahay malahan. Laakiin maanta waxaan ahay qof oo maxay dhahaan wax kasta oo asiga sameyn karo ama wax daawici karo wax kasta asiga sameyn karo ayaa maanta ahay. Faham weyn aan ka haystaa kombiyuutarka.
Waayahay rajadaada ka waran imtixaanka maanta u fadhiisatay imtixaanka qayb qaabka uu ahaa qaabkee u gashay ma adka ma fududa maxaana ka rajeynaa?
Walahi imtixaan sidiis banaanba marka la galayo waa iska dhib badan yahay. Laakiin waxaan rajeynayaa imtixaanka maanta aan soo galay inaan kaalin weyn aan ka gaari doono noloshayda.
Waayahay kombiyuutarka qaybaha kuu dhiman ma laga yaabaa inaad sii bartid?
Waa laga yaabaa kombiyuutarka qaybaha ii dhiman inaan sii barto waa laga yaabaa.
Maxaa rajeynaysaa inaad ka gaartid xirfadda kombiyuutarka?
Walahi sida hadda maxay dhahaan oo caalamka hadda waxa lagu kala shaqaystaa kombiyuutaro iyo waxyaalahaas liyo anna waxaan jeclahay kaalmaha ugu sareeya inaan ka galan rajeynayaa.
Waxay ahayd Fundamental of Nursing waxay ahayd koorso kale oo aan bilaabay maanta imtixaankeedii ugu horeeyay. Walahi imtixaanka oral uu ahaa si wanaagsan aan waa maxal dhaca u galay. Waa laba boqolkiiba boqol percentage. Asaa rajeynaa natiijo fiican aan rajeynaa inkastoo imtixaanka si fiican aan ugu soo dadaalay. Walahi iskuulka waxaa dhiganaa adii ugu yaraan lix bil iyo abaf. Waxaana imaaday aniga oo maxaa dhahay xoogo oo igu yartahay barashada caafimaadka. waxaana ka faa'iiday waxyaabo badan sida dureenka toleenka jabniinka gargaarka degdega ayshey marka waxaa dhahaa waxaa maalmihii ugu dambeeyey magaalada tani jowhar kusoo badanaya dhalinyarada baranaysa kuliyadaha lagu barto cilmiga kombiyuutarka iyo caafimaadka ee iskuulada ka howlgala magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle